dowladda soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada muqdisho iyadoo xiriirka labada dhinac uuna fiicnayn bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho dhammaan shan iyo tobanka xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maantii shalay soo gaaray magaalada muqdisho golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shir kale ayaa ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana shir guddoomiye ra-iisul wasaare roble howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka looga wada hadla maanta siday v-oda u sheegeen ila ku dhow shirka maanta ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya golaha amniga nabadgelyada midowda afrika iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka amisom howlgalkooda laba kun kow iyo labaatan kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda afrika ee soomaaliya inkastoo saxaafadda aan lala hadlin haddana waxaa jiray dooda adag oo ku haraysan howlgalka amisom mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midooba si ay qayb kaga noqdaan howlgalka amisom ee hadda soomaaliya ay ku joogto kaasoo hoostaga howlgalka midowda afrika ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shala ka yimid magaalada adis ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay afartii bisha nofembar ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dalka muddo toddoba cishaa loo qabto inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ambasador simon molonga taasi oo dowladda soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan wixii halkana uu joogay ma cadda in looga hadla shirka arrimahaas iyo waxyaabo la xiriira laakiin haddana tafaasiil badan lagama helin waxyaabaha sida gaarka diradda loogu saaray waxaase qoraal kooban ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxa lagu sheegay in laga wada hadlayey howlgalka amisom ee soomaaliya iyo xiriirka ka dhexeeya iskaashi midowda afrika iyo soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho